maamadu waxay tidhaahdaa haanta gacantayda kuma tolane gacalkayna ima siine waa gorofan xooleeyey oo guri ka soo qaata marka waa habaaraysaa marka xiga bandhiga toddobaadka dhaqanka soomaalida ee magaalada nairobi ee ay soo qaban qaadisay xarunta dhaqanka awjama ee xaafadda isliya ayaa mar kale laba sano kadib ka furmay magaalada nairobi kadib markii bandhigan uu saameeyey labadii sano ee lasoo dhaafay cudurka covid nneteen noocyada kala duwan ee dhaqanka soomaalida dooda ku saabsan arrimaha bulshada iyo dhaqanka iyo sheekooyinka caruurta ayaana lagu soo bandhigayaa muddada uu socdo bandhigan fardowsa jaamac yuusuf madaxa xarunta dhaqanka awjaamac ee bandhigan soo qabanqaabisay ayaa sharaxaysa bandhigan iyo dareenkooda ku aadan in laba sano kadib ay mar kale dib ugu qabtaan magaalada nairobi toddobaadka dhaqanka soomaalida ee magaalada nairobi waxaa dhacday in covidkii covid nneteen-kii uusan noo suuro gelin inaanu nushir iyo dad isugu keenno annaga toddobaadka dhaqanka markaan samaynayno lixda bilooda u horeysa waxaan samaynaa dad ayaan tababaraa agab dhaqameedka aad arkaysaan oo dhan oo ah maaragtay dhiisha dermahan aad arkaysaan falkinta haddii ilaahay kuu roon yahay kuusha waxyaalahan dhan oo aad arkaysaan waxaan u samaynaa in ay maaragtay gabdhaha intay bartaan falkinta iyo maaragtay dhiish sida loo sameeyo jiirba jiirka kale inuu u gudbiyo waxaana waaye waxaan haysta haddaan nahay soomaali agab dhaqameedkeeni oo dhan wuu sii dhimanaya hadda maamooyin siddeetan jir ayaa dadka bara marka waxaanu samaynaa lixdaa bilood markaanu barro xinaha sida tinta loo dabo sida loo falkiyo sida maaragtay dhiisha loo unko sida maaragtay muxuu ahaa isha kuusha loo sameeyo sida xinaha loo sameeyo sida daabaca loo sameeyo sida maaragtay iyagu xataa ay isku bartaan dhalinyarada oo ay maaragta saaxiib ku noqdaan lixdaa bilood kadib ayaan maantao kale waxaan ka dhignaa bandhiga farshaxanka oo toddobaadka dhaqanka aan soo bandhignaa xaawo ciise yuusuf waxa ay ka mid tahay haweenka soomaaliyeed oo aqoonta durugsan u leh arrimaha dhaqanka soomaalida islamarkaana muddada uu socdo bandhiga toddobaadka dhaqanka soomaalida ee nairobi halkan kusoo bandhigaya agabyada kala duwan ee dhaqanka soomaalida meeshan waxaa lagu soo bandhigay hidiya dhaqankii soomaalidu gaar u lahayd waa aqalkii waa agabkii hoose waa aqalkii oo kana oo raradii saaran tahay oo ka kooban dhigo udbo lool caws alool bannaanka waxay yaali waa agabka aad aragtaan haantii caanaha lagu lulaayay maasha allah waxyaabaha aad aragtaan oo qurxiska iyo alaabta wanaagsan oo hidiya dhaqankaa intaasoo dhan baan idinka warbixiyey haanta waa tan caanaha lagu lulo dhiishu waa tan caanaha lagu shubto oo martida lagu soore tan haan baa la yidhaahdaa haan marka heesaha lagu lulo oo caanaha markii lagu shubo oo maamadu lulayso hees baa jirta heeso badan bay leedahay ma garat heesaheeda waxaa ka mid a markii ay haanta islaantu subaga saluugto oo ay subag badan ka weydo maamadu waxay tidhaahdaa haanta gacantayda kuma tolane gacalkayna ima siine waa gorofan xooleeyey oo guri ka soo qaata marka waa habaaraysaa marka xiga waxay leedahay garangaro lagaa goosay geed dheer lagaa soo lul geeljira ku qooraanse geeljira malaa waa loo daraya ini goray gelgelin kula gelgeed dheer lagaa soo lul garangaro lagaa goosay marka waxyaabahaasay leedahay markay subageeda saluugayso qaybaha kala duwan ee soomaalida ku nool magaalada nairobi ee ka qaybgelaya toddobaadka dhaqanka soomaalida ayaa halkan u yimid inay dhaqankooda taageeraan oo ay xoojiyaan maalmaha uu socdo bandhiga toddobaadka dhaqanka soomaalida nairobi magaceygu waa nasra bilan aad baan uga faraxsanaa inaan noqdo xafladan aan kasoo qayb qaato waa marka ugu horeysa xaflad noocan aan kasoo qayb qaato walow inta badan barnaamijka dhaqanka aad aan u xiiseeyo warbaahinada aan ka dhegeysto laakiin way kaliyihiin markii warbaahin aad ka dhegeysanaysa iyo markaad aadi oo waxyaalo badan oo dhaqanka ku saabsan aad arkayso wax badan oo halkaan uga jeeda xitaa bunkii waan arkayaa aadaan uga faraxsanahay waanan idin salaamaya v o a magacaygu waa maxamuud axmed muse xaaji gool waxaa ka mid ahaa dabcan boodhka xaruntan hadda soo qabanqaabisay awjaamac cumar ciise sidaan la soconno oo aad idinkuna ka war haysaan laba kun iyo shan iyo tobankii ayaa waxa weeye maalintii ugu horreysay sanad la qabta ay ahayd hadda sida waxa weeye warbixinta ay ku dhiibaysay fardoso waa maqlayseen runtii waxa weeye aad baa waxa weye dadku ay makarasa isbeddel weyn uu uga muuqdaa xagga dhaqanka caruurtii baad arkaysa waxa weeye sheekooyinkii loo samaynayo luqadiio aad kor loogu qaaday si aad ayaad moodaa maalkii aan bilaabayna iyo hadda inay waxa weye aad uga xoogan tahay heer hadda waxaa la gaaray dhalinyaradu iyaga waxa weye hawshii ay la wareegaan oo aanu faraha uga qaadno iyagoo ay waxa weeye sidaa ka muuqata ay hadda ay wadaanba magaranaysa ii sheeg somaali heritage week oo magaalada nairobi maanta ka dhacay aad ba waxa weeye aan dabcan horumar weyn baa laga gaadhay aada wanaagsan
khadar maxamuud xareed v o a nairobi